bismi illaahi raxmaan iraxiim haddii ilaa yidhaahdo maanta oo taariikhdu tahay sagaal iyo tobankii bishii toddobaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan jeclahay inaan meeshan ku soo gudbiyo tix yaroo magaceeda la yidhaahdo damac oromo oo aan raba inaan ku cabiro ujeeddada oromada iyo dadkan soomaaliyeed oo aan dareenkii looga bartay ama ay u dhasheen aanu maanta ka muuqan oo iyagoo oromo dadkii soo laayey haddana damacoodu yahay inayba la wareegaan waddankii kuna soo dilay kuwii la deriska ahaa oo kusoo dhex dhaqmay iyada kilinkeeda kilinka oromadu ay ku leedahay dalka etoobiya oo isku kelin ahaayeen soo laysa inay haddana imaanayaan soomaaliyana lagu soo dhaweynayo tixdan oon marka hore ku halqabsaday aan ku sheegay nin yar oo la yidhaahdo nageeye cali khaliif oo aan jeclahay aragtidiisa iyo sida uu u dhigo uga hadlo arrinta soomaaliya waxay odhanaysaa tixdan damac oromo murti dahaba suugaan dawo ah oo qalbiga deeqda oo danaha soomaaliyeed looga rogo daaha maduulihii nageeye baaberyadan doobiga u siday marba meel dalooshay oo bulshada marba meel dalooshiyo bulshada dacar la siinayo dariiq halisa oo lagu socdo bowdaya yidhaahdaa dareenkayga iyo kiisu waa ul iyo diirkeed hadba nabar damqanayoon rabo waraan ku dooxaa da'dii iga yareed weeye oo waan ku diirsaday duco waalidkii buu qabaa duca waalidkii inuu qabo yaan cidina diidayn dunjigeeda soomaali baa loo dan leeyahay hal diin iyo af bay leedahay iyo weliba deegaan dusha midabka iyo dhaqanka baan kala duunaanayn daarood iyo hawiye iyo dir iyo magacyo deelkaafl oo dilay hankooda iyo qabkaa loogu dawgalay nin nin xun iyo dullaal baa bulshada daayacoohoday markii la isu diray oo iyada la isu dacareeyey kuwii dunida ugu liitay baa soo damaaciyey oo dilay duqeey iyo carruur aan ka qabin dayn naftayduna danguud waardiyaha inay dul taagnaato oo dabinka dhagartiyo warmaha nacab ku deelaystay uga diga bulshadu waa dareen laygu daabacay durbaankayga dhilada wata iyo dananka suugaanta dawan dhawan qaylo dheer aan mar qura dunida gaarsiiyo doqon uruday oo moog wax jiray aan dareen geliyo kala daadsanaan baahsan iyo daayac baa jira soomaalida etoobiya degtay daa'im ku abuuray xedka dacalka dheer oromaday daris wadaagaan doolow iyo wajeer doolow iyo wajeer iyo ilaa sabada diimoole deeg deg degmadaa nageyle degmadaa nageyle iyo bulshadu dacal kastay taallo baabeli dusheeda iyo ilaa daaqalkii adari deegaanka harar qoloji iyo beerihii dalaga soomaalidii daadsanayd baa dareen galay oromadu dadkeen ibir bay kala dulboodeen duulaan abaabulon qorshiyo xaaladaba dheer leh dunsiib iyo tirtirid bay wadaan duumaxaaqdagu duqabowday iyo canug yar iyo naagihii dile duunyo dhaqatadii baan mid qura cidina daayeyn kumanaan dalaabaysa oo dad iyo maal haysan mooyaale iyo dirir dhabe yaa lagu dabiibaa kuwa nacabku dooxaa dhintay oon helin walaal duuga oo dugaagga kaymaha ku jiray oo ku doobinayey dacdarada kuwii dhaawacmay oo duurka weli daadsan kuwa diriraya oo ciil cunay oo dib inta ruugaya oon ehel waan ehel u diiriyo walaal soo degdega waayey inkastuu dalkii iga fog yahay waan la duubnahay dekanooyinkaa maqan markaad toosu daba joogto afku deeqa iyo cududda buudaana dheer yahay aandiro fariin diiranoo nacab ka doocaysa dugga cali sabiix boorame iyo degelkan hiiraana daaraha hargeysa iyo burca iyo duulka xamar jooga kuwa dega kismaayo iyo gediyo daaqsintii mirifleh dooxada nugaal xeebta dheer buurihii dalaga bulshada digil ku nool webiyada iyo beerihii dalaga daafaha jig iga kuwa dega iyo dolla iyo ceelcad kuwa dega wajeer kenya iyo deelashii adari ximan iyo dudada mudug degta oo geela daaqsanaya dadka magaca soomaali baan dadka magaca soomaali baan baaq u diraya inkastoo dakano hoose iyo daanna nagu raagtay daqarada dhexdeenahi waa dayn walaal qabo wax kaloo ka daran baan arkaa dayana maysaan haddii aad damiir leedihiin waan ka digayaa oramada dadkii laysay oo dunyadii marisay oon habar duqowdiyo oon habar duqowdoo dhacdiyo culumadii diinka iyo deriska uurka uga jiray axadna dayn weysay oo daashashkoodii gubtiyo beerihii dalaga waagii dilaacaba kuwii dhiigga naga daadshay hargeysiya degmada boorame iyo dooxadii bari kumanaan isdaba joogtabaa daaqalka u gala boosaaso dacal iyo ka dacal daafidaa wadna daafidaa waran uga badan dadkii kale uga badan dadkii kale dhulkii dahabku noo yiil nin soo dilay walaalka berrina adig ku dooxaaya diiraad raac qaxootiya haddii aad u darajayso ood meel dejido waa adiga dabar go-aadii wax- waa wixii daraad lagu qabsaday duulkan falastiin oromadu dantay leedahay iyo damaca uurkoodu waa inay dalkoo idil dharaar naga dareershaan waa inay dekedihii iyo furtaan daarahoo idil waa inay degaan ciidayada kuna dikeeyaan haddaynaan dareen yeelan waa laydin dagayaa haddaynaan dareen yeelan waa laydin dagayaa damanow ka toos oromo waa cadow dushaadaay afartaa dad bay nuxurka kalehan u daadege soomaalidu dun adag bay lahay daman colaadeeda hadday dirirsan tahay qaybna uu nacab ku dooxayo daqarada la gaarsiiyey iyo dhiigga laga daadshay da- daqarada la gaarsiiyey iyo dhiigga laga daadshay rag ka dirira oo waxay lahayd soo danaaniya haliyey duugan oo soo baxoon daalin baa jiray ficil ficil iyo dareen bay lahayd hilla daba taal dirac iyo nindoor bay lahayd diiran oon baqin dumar dhiirigeliyay lahayd dumar dhiirigeliyay lahayd maalin dirirayd suldaan salaadiin ducaysa iyo duqay talada loo doonto deeqsi iyo tujaar bay lahayd dheefta soo dira dhallin dooxataa bay lahayd goor habeen dubay duulaanka oromada miyaan cidi miyaan la isdareensiinin horor iyo dugaag weeye iyo daalim noocole daad soo rugmaday waan biyo awgu dul marayaa intaysan dalaaqna siin waa inuu shacab ku diiraa siday noo dileen waa inaan ula dagaala meeshii dab lagu shidi jiray bay deybu ku hadhaay waa inaan waa inaan dadnimadeenii hore dib u midayna waa inaan dadnimadeenii hore dib u midayna waar waxaan leeyahay tukaraq baa la isku dilay iyo meel heblaa la isku dilay waxba tari mayse eh weliba labadan qole ee bari iyo waqooyi galbeedu war soomaaliyadii intii kale sabab ha u noqonina oo cadowga soomaali soo dilay ha magan gelinina oo weliba anagu lama hadlay siyaasiyiinta dadka shacabka ee soomaaliyeed waa inay dameer damiirkoodii soo celiyaan iyo dadnimadoodii oromo meeshii lagu arko waa in la xaaqo waa in la- dalkaan ka saaro haddaynaan ka saarin annaga naga saaraysa waxaa la yidhi nin baa nin u soo martiyey markaas wuu waxay ayd baan u malaynayaa kolle een, waddankaa falastiin baa nin yahuud oo guri nin uga deganaa falastiini ah yaa yidhi een, nin usoo martiyey markaasu war ninkan iiho markii baa ninkii la hoyday markaasuu s- subaxdii ka tegey markaasuu duhurkii kusoo noqday kii guriga iska lahayo isago kii oo dhar dhaqanaya markaasuu yihi war maxaa dhacay miyaadan saaka bixi koruu u eegay markaasuu yihi ma anigaad garanaysaa maxaa kaa qalda war miyaadan ninkii mart war marti adiga ah adeer taas baan kusoo socota war soomaaliya ka kaca war dadkan walaalaheenu la dilayo aanu haddaan wa- waa inaan garab siino waxaan ku garab siinaynaa kuwa annaga noo yimid oo oramadaan iska xaqayna waxaan ku garab siinaynaa waa ku banaan baxayna waxaan kala hadlaynaa madaxda etoobiya aan kala hadlaynaa madaxda etoobiya ra-iisal wasaarahan la hadlaynaa oromo ah oo dadka soomaalida la-aanayo oo oromo laynaysa aan ka hadlay hadda meelu dalxiisay assalaamu calaykum waraxmat